Dadka deegaanka Beled Xaawo ayaa ku eedeynaya dowladda Kenya in ay waddo wax ka beddel ku saabsan xuduuddii u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. Qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ay arkeen dowladda Kenya oo fujinaysa calaamadihii hore iyaga oo taagaya ama samaynaya calaamado cusub. Guddoomiyaha degmada Beled Xaawo Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Yuusuf Gandi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalka Kenya ay meelaha qaar gudaha u soo galeen xuduudda dalka Soomaaliya.
Waaw meesha anaa guddoomiye ka ah dhib baana yaallo oo niman Kenya la yidhaahdaa muxuu ahaa ayaa dhib lagu haya oo dhul doon ah dhul doon Maxaad ula jeedaa?
waxaan uga jeedaa dhulka iyagii bay muxuu ahaa dhulkii dhinac beled xaawo koof meesha waqooyigeeda ana muxuu ahaa dhulkii naga dhexeeyey bay dhulna iyagaa leh dhulna annagaa leh midna waa naga dhexeeya dhankaas midkii naga dhexeeyey bay meeshuu ku ekaabay god ka jeexayaan dhanka kale oo koonfurta oo mar beled xaawo markii looga baxana dhulka annagii bay kilomitira soo galeen oo ay rabaan inay qaataan calaamadihii awal muxuu ahaa dadka gumaystuu meeshaa geliyeyne muxuu ahaa way bixiyeen war joojiya meeshaan aan ku wada hadalla markaan ririna way diideen Marka yaa wada tallaabadan yaa wada hadasheen aad een, diiday inay joojiyaan.
maamulkoodaan la hadallay waxaan ku nidhi naga joo- joojiya aan ku wada hadalna joojiya Waan gartay. Maxay kuugu jawaabeen?
maamulka madheeraa weeye waxay igu jawaabeen county professionaalkii baa naga maqan aan shaqadana ma joojin karno dowladdaa soo amartay Marka ilaa dhul intee la eg bay gudaha u soo galeen haddaad dadka cabirka siisid aan garanayn een, qiyaasta halkaas iyo een, meelaha tilmaamaysid.
walaalle dhanka koonfureed markii muxuu ahaayo xadku kor aado keenya xaggeeda iyo dhulkaas sii aadahayana dhanka koonfureed magaalada ka ana kilomitray soo galeen baan ku yidhi kilomitir iyo bar kama yara inta inta ay dhulka iyaga soo galeen Marka maxay uga jeedaan tallaabadan maxaa xilligan keenay baad is leedahay guddoomiyaha taxaaladana waad og tahay.
walaalow waxaan u malaynahayaa micno kale waa u waayee baddii ay la sheegahayey oo way muxuu ahaa badday bay ku haystaan lalahaa inay waafajinayaan baan u malaynaynaa saasaan ku micnaha muxuu ahaa aada ugu qaatay Marka mas-uuliyiin ka sarreysa kuwa deegaanka ma la xidhiidhay oo arrintan ama een, ma kala hadashay.
waxaan u sheegahayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegahayaa dhulboobkaas in lagula hayo dawlad aan u dawlad la'nahay mid goboleed iyo mid midnana muxuu ahaaye tan iyo xalaytan waxaan wacahayey xildhibaanadii golaha shacabka aan wacahayey dadkaasoon xoogaa la xiriiray ma ahee wax kale oo muxuu ahaay aan wax u sheegayna ma jiraan kenyana waxaan leeyahay dawladda kenya ha naga daysa dhulboobka ah haysa bad bay nagu haysatay gardarro ah dhulkanagii bay usoo dhigatay iyo degaankanagii ha naga dayso ha naga daysaan leenahay muxuu ahaay kenyana muxuu ahaay dhulboobka ay nagu hayso ay nala damacday sidoo kalena qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa iyagu arrintan cabasho ka muujiyey sida uu leeyahay nabadoon idiris aadan gaaroodi oo ka mid a odayaasha guursida ee degmada beled xaawo barnaamijka ceelasha ee badda soomaaliya ee horay boobka ugu galeen iyo xuduudkanaga inay hadda isku toosinayso oo kow xuduud cusub ay samaysanayso maadaama ay dowladda federaalka aysan awood lahayn degmadan bilaxaawadan ciidan dowladeed oo xoog leh oo awood leh oo hor istaaga aysan lahayn in ay dhulboobkaas u socoto halkaasna ay ka wado waxaa calaamadaha ay u fujinaysane si aan loogu murmin raadadkii hore ay tirtiraysa ayaan u aragnaa ma garat shub muuqdo oo calaamadaysan oo waaweyn waaye taagan intaa le qof joogiis adiga xabadka iigu dhacayo markaa shubkii ilaa gees dhinaca saddex eh, waa waa saddex meelood buu ka samaysan yahay kenya iyo etoobiya iyo meeshaan isugu imaano dhinacan kalena dalcadda wuxuu ka fuulaa balaxaaba dhinaca looga baxayo ilaa dhulkaas alwaaqya dhulkaasuu usii gudbaa oo kor ka maraa marka iyadu wixii bay la dagaalamaysaa raadkii bay baabi'inaysaa marka way jeexaysaa oo jeexdin weyn oo weliba dhinaca annaga ayay soo gelinaysaa cabirkana wuxuu kusoo toosmaya balaxa uu gudaheeduu kusoo toosmaya ma garan haddaba v o a waxay isku dayday in ay hesho mas-uuliyiinta kenya ee arrintan ka warbixin karaa inkastoo aanu saraakiil kala duwan la xidhiidhnay haddana waxaa noo suuro gashay in aanu ugu dambayn khadka telefoon ku helno xildhibaan cabdiqaadir oore axmed oo ka tirsan guddida ammaanka iyo maamulka ee baarlamaanka dalka kenya wuxuuna sheegay in ay soo gaadhay cabashadani islamarkaana ay kulamo kala yeesheen mas-uuliyiinta ay khusayso wal eh, warkaas warkaas waan maqalnay annaga waan maqalnay eh, laakiin wax xog oon u hayno ma laha Em, eh, sida run ahaantiina wax hadda la xaqiijin kara ma aha waxaa daare maxaa waxaa daare arrintaa xuduudka haddii ay labada dawlad ay maaragtay ay ka qayb gelin oo wax agreement oo maaragtay ay isla wada meel dhigeen oo xuduudka meesha melahay maaragtay laga wada tashaday haddii ahayn dhib bay noqonaysaa lama garan karo in xuduudka meesha loogu tarbiya in sida warka haddana soo geerayana dadkii maaragtay degaanka weliba beled xaawo oo kalaasi degan cabasho badan inay soo jeedinahayaan oo meelihii maanta xaafidihii in in maaragtay meesha hadda gadaalka laga dhisaayo aad maaragtay aad aad aad soo gali marka saasaan hadda aan aan war ugu hayna lakin wa xaqiij oon xaqiijin karna ma aha laakiin warkan wuu isa soo taraya sida idinkaba laydin soo gaadhsiiyey miyaanay u muuqanayn dhinaca kenya in ay iyadu keligeed tallaabo qaaday warku dhinaca miyaan u dhici karin walaal way caddahay way caddahay kenya inay tallaabo qaada kenya naftinkeeda arrintan tala si fiican loogu tashaday oo si fiican loo falanqay oo baarlamaanka la keenay oo dadkii madaxdii hataa maaragtay ee dhankaas kasoo jeeday gobolka ee waqooyi beri kasoo jeeday lagala tashaday ma ahayn ama la wargelay marka waxay u muuqataa inay tahay tallaabo dawladda dhexe keligeed ka socota absolutely waa tallaabo tallaabo ay dawladda dhexe keligeed ay qaadatay oo maaragtay cidna ay ka qayb gelin marka sida aan filaynana hadde tallaabo wanaagsan ma aha waana ognahay hadde soomaaliya iyo kenya weliba dhankaas siday isku yihiin dadka maaragtay isu socodki iyo wax amniga dhib unbay sii keenaysaa laakiin xal inay keenaysa aniga uma uma arkaya marka ma lays odhan karaa waa xidhiir wuxuu ka dhexeeyaa arrintii murankii badda beryahanba taagnaa oo dadka qaarkood ay leeyihiin saameyn ama xidhiidh uunbaa ka dhexeeya tallaabadan ay iminka dawladda kenya qaaday iyo tallaabadii hore
walaal way noqon kartaa in maaragtay fursadan ay soomaaliya hadda stable central government ay weli ay yeelanin intaas in laga faa'iidaysanahayo oo maaragtay xuduudaheeda dhinac walba laga soo galayo waan ognahay intaasoo sano marka baarlamaan ahaan idinka maxaa arrintan aad tallaabo ka qaadaysaan sidee baad u waajahaysaan maadaamay tahay arrin saameyn ku yeelanaysa labadii dal ee soomaaliya iyo kenyaba
walaal arrintan anaga guddi ahaan wixii kala ah waan siinay advice waan siinay wasaaradda arrintaas ku shuqlaan waan siinay laakiin sidaas hadda og tahayba iyadoo maaragtay fiil laga dhiganahaya la dagaalanka argagixisada iyo waxyaalaha lamid ah tallaabo badan oon maaragtay dadka dadweynaha iyo maaragtay madaxda iyo baarlamaanka aan laga qayb gelinaynin oo maaragtay laiska qaadayo waa jirtaa iyadoo maaragtay dawladda kolley in ay maaragtay dawlado kale dan kale dad kale oo anaga aan waxa anaga aan dan noon ahayn amaga aan amaba aan waddankan aan ka soconin ayagoo la tashanahaya marka iyaa taladaa siiseen ma wasaaradda arrimaha gudaha ma wasaaradda arrimaha dibadda ma madaxweynaha ololahan wixii wada waa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka iyo dadka ka hoos shaqeynay kulli waan maaragtay waan arrintan waan u gudbinay ilaa al-aankaana wax maaragtay tillaabo laga qaadi ma laha marka idinka oo baarlamaanka abaa u gudbiseen oo isku dhafan mise idinka oo xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka soomaalida
annaga oo xildhibaanada kasoo jeeda dhanka soomaalida annagoo ah maaragtay guddiga amniga waan usoo jeedinay in ay maaragtay taladan wax socona ay ahayn laakiin weli hadda wax tilaabo laga qaadi malaha marka jawaabta ay idinku soo celiyeen maxay noqotay jawaabta ay nagu soo celiyeen wakti iidaheed waxay ahayd in arrinta ayadana ay maaragtay ay talada iyada ay ku laabanayaan wixii possible wixii ka qaban karaan inay fiirinayaan iyo wixii la iska bedeli karo laakiin ilaa aankan wax isbedela ma laha arrinta waa i socotay maaragtay meesha waa la dhisahayaa sidaan ogna hadda si aan macluumaad intaas dheer u helo waxaan isku daynay in aanu khadka telefoon ku helo saraakiil kale oo ka jawaabi kara eedaha loo soo jeedinayo dalka kenya hase ahaatee noomay suuro gelin